maalin qiimo badan ayay nagu tahay soomaali ay ku tahay maxaa yeelay ma waktigaas maalintaasoo ay jirtay dalkan dawladda soomaaliya kama jirin dad soomaaliya oo aada iskaga warqaba kama jirin dagaalkii lamaad iyo dabkiisiyaa nagu socday ka hor talyaaniyaana baaba-shay wada waa wada ognahay iyo meel kasta ingiliis iyo dalkan soomaalida waa dhibana dhibkaas iyadoo lagu jiro ayaa wiilal yaryar oo saddex iyo toban ah ayay isu yimideen waxay ka sheekeysteen dhibka dalku ku jiro iyo sidii looga bixi karo marka maalintaas waxayd maalintii wiilashaasi isu yimideen ay fikireen ay weliba kalaab furteen maalintaas ay inay eedeen agoo qiimo badan nagu leh oo maanta dawladnimada aan haysano runtii abuurkeedii meeshuu kasoo jeeda ah saasaan maalintaas ku
n dhalinyaradaasi marka maxay bilaabeen halgankooda siduu usoo bilaabmay dhalinyaradaas xaqiiqatan xaaladda ay ku jireen ayaa u yeeraysay amba u degteed garaynaysay waxay sameynayaan waa garan kartaa dagaala lagu jiray dagaalkii adduunka lagu jiray soomaaliya ingiriisaa heestay ingiriiska markaa beryahaas waxau akri jiray dowladaa lagu magacaabi jiray xulafada oo kamid ahaa oo dagaalka ku jiray inay dal adduunyada dimuqraadiyo u horseedi doonaan dadkay xukumaaneen dalalkana ay xoreyn doonaan dawladana ay u abuuri doonaan gacanna ay sii doonaan xisbigaasu dowr aan la qiyaasi karin buu soo qaatay maxaa yeelay marka ugu horeysa wuxuu ummadda u iftiimiyey dhibaatada ay ku jirto sida ay uga bixi karto iyo barwaaqada sugaysa ayuu u iftiimiyey mabaadi ou qoray mabaadidaas oon jeclaa inaan saddex ka taabto oo asaas oo waktiga hadda lagu jiro adboodaba inaan u baahannahay midda kooba waxay ahayd in soomaaliya laysu doono meel kastay joogto wadadii lagu dooni karo lagu doono dabcan markaas wada wada military maskaxda kuma jirin oo wadcigaasuba aqbali mahayn talabaad waxay ahayd soomaaliya waxa lagu wixi tafaruq u keenayo oo qabiilku u horeeyo oo culammada dariiqada u horeysa oo kale afkaar duwan oo ayaga naftooda isku dhegan in dagaal lagu qaado oo lala dagaalamo wax alla wixi ummadan kala riixay midda saddexaad waxayd in la abuuro wadaninimo waxa la yidhaaho soomaali jacayl dad jecley jacayl daacadnimo in loogu adeeg adeego dagaalka aan ku jirnay mabaadida aan rabna inaan gaarno xorriyad soomaaliya ku gaarsiin inay naga naqto mid daacadee midaan mushaar ku doonayn mid istustusa ma ahana inay naqato arrimahaas mabaadidaas ay dejinaa horta kacaan cusub ahayd oo runtii kacaan fikriya ahayd oo waktigaas haddii la fishi waxweyn ah dabadeedna fikradaasaa baahday safkiyaa weynaaday dadkibaa batay dabadeedna dagaalkii markau dhamaado dabcan kabacdee xisbu ahay dawladii berigaas jiray iyo xaaladusay u socotay waxay siisa neefsi cusub way ku shaqay karaan jawi cusub ay ku shaqay karaan ay yimideen oy dadkooda ku urursan karaan oo fikradooda ay ku baahi karaan oo markii dambe dalka soomaaliya soomaali kasta meel kastay joogta ay ka furteen xafiisyo ay kala war qaataan o waxay dooneen isu sheegaan ee dhibkan jira waxyaalahaas oo dhan ayay maaragta raggu qabtay markii la aasaasay s y l hadda waxaa laga joogaa toddobaatan iyo shan sano kadib toddobaatan iyo shan sano maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan s y l dhalinyarada iyo waayeelkuba wax badanay ka baran karaan dhalinyarada maanta joogta haddaan ka bilaabo jawiga hadda ay ku jiraan iyo jawiga ay ku jireen saddex iyo tobankii leegadu waa kala duway dhalinyarada maanta joogta waa ka aqoon badan yihiin kuwaas dalka ay ku nool yihiin iyo dawladday ku nool yihiin in waa dawlad jirta tabarteedu intay la ekaata waa dawlad xoola waa dawlad afkaarta wadaninimada ogol iyo dhaqdhaqaaqa noocaas ah iyo in loo shaqeeyo magac soomaaliyeed lagu shaqeeyo ogol waayo marka intaas hore waa ka nasiib badan yihiin waa ka jaanisrooyin sidaas awgeed waxay u baahan yihiin inay isla mabaadi'dii ayaga iyada ahayd oy ku shaqeeyeen kuwa hore dejiyeen kuna shaqeeyeen inay kuwa maanta ku shaqeeyaan haddii mabaadidaas lagu shaqeeyo dawlad horta xoog lahaa la helaa maalintii dawlad xoog loo dalkeeda maamu maamulan karta boqol kiiba boqol heelada dhibaatada maanta dalku ku jiro kow cidda ka faaidaysa waa dhalinyarada ayagaa shaqo ku helaya ayagaa sharaf ku helaya ayagaa mustaqbal ku helaya